tobabarkan oo socon doona muddo saddex beri ah waxaa bixinaya saraakiil ka socota hay-adda u n d p waxaana ka faa'iidaysan doona mas-uuliyiinta dowladaha hoose iyo degmooyinka kuwaasi uu ka shaqeeyo barnaamijka g b l g kuwaasi oo laga doonayo inay iyaguna usoo gudbiyaan degmooyinka fursadan helin waxaana muddada uu socdo ay ku baran doonaan maamulka iyo maaraynta xafiisyada agaasimaha waaxda qorshaynta iyo dowladaha hoose maxamed cali nuur jubbac ayaa ugu horeyn faahfaahinaya waxa tobabarku maanta uu ku saabsan yahay
oo ay na siinayso qof la taliyo ah oo ay soo kireysay u n d p kaasoo noo soconayo saddex beri iyadoo markii horena tobabar mid la mid ah oo loo qaat oo la qaatay oo ahaa ujeedadiisa h r m qaabka mataqaana human resource management taasna wuxuu ahaa tobabar hore loo qaatay haddana office management iyo administrationki iyo maamulki iyo maareynta iyo baan qaadanaynaa saddexdaa beri kaasoo la rabo in lagu tababaro dowladaha hoose ee degmooyinka oo j b l g uu ka shaqeeyo kaas oo la rabo inuu ka shaqeeyo in tababarkaas loo gudbiyo degmooyinka kale insha allahu tacaala waxaan markii hooshaas ay dhammaato oo la dhammaystiro la daabici doonaa buwaagtaas iyadoo loo qaybin doono degmooyinka agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha cabdicasiis nuur cilmi koor ayaa furay tababarka
aad iyo aad baan ufidu ku buuxinayaa inaad dalkaynaga iskale aad dhistaan degmooyinkaas hadda toddobada degmooyinka wixii kale afartan sadexda ahaayeen waa in sugayaan ayagu waxay ahayd innaga lafteenu inaan ufaaideeno degmooyin kale oo bishiiba laba saddex aynu kucino hadii rabi marka toddobadii baynu dhaa filaana ilaa hadda oo weliba ka sandan yihin mar leeyi markii lagu soo sameeyo kormeer waxbadan daafada weli wax badan baan saxnayn dhaliilo badan waa jireen oo dhinaca matalayaasha degmooyinka fog fog weliba si gaara nooga wada hadlayna hadii rabidno bereega waxaanu geli doonaa waxaanu geli doonaa shir hadii rabidno waan garanayaa gobol badan wasaarada aan wadina degmada garowe dadayar baa siyaada ku ah marka aad baan uga xunnahay waxay ahayd inay qaadaan oo xambaaraan maadaama tababarkaan la rabo ayago inay dib u baxshaan xisaabtan baa marka imaan doona hadii rabidno watilaashi laftooda wayna wada hadli doonaa ma rabo inaan wakti badan idinka qaado waa aqoon aynu u baahanay kulliga waa wada qaadanayna hadii rabidno inaan u baahnayn kii hore u yaqaanina waxay ogtahay marka aad iyo aad baan uga mahad celinaya inad kasoo qeybgashay